gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan ayaa maanta kormeer uu ku qiimeynayo baahiyaha barakacayaasha ku tegey kamamka ku yaala degmada kaxda halkaas oo ay ku jiraan qoysas badan oo kasoo barakacay abaaraha ka jira gobolada qaar ee dalka kormeerka ayaa gudoomiyaha waxaa ku weeliyey qaybaha kala duwan ee maamulka degmada kaxda kormeer kadib gudoomiyaha degmada kaxda cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo warbaahinta la hadlay ayaa dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ugu baaqay in ay gargaar la soo gaaraan dadka ku jira kaamamka ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaan u imaaday inaan dadkan kormeero xaaladahooda iyo jawigooda muddo saddex afar saacadooda waa warwaraysaninay waa ku dhex jirray kaamamku waa badan yihiin midkaanay noo suurto gashay inaan imaanno ahna kaamka ugu badane ama inkastoo degmada kaxda aad ugu soo badan yihiin dadka shacabka ee barakacyaasha nuyuuga ah oo hadda imaanaya labadii bilood ugu dambaysay aad u yimaadeen ayaan soo booqannay shacabkan soomaaliyeed waxay ka soo bara kaceen gobolladii soomaaliya siddeed iyo tobankii gobol oo dhanay ka soo bara kaceen waxaana uga soo bara kaceen uun dagaallada barakacayaasha iyo efritingi oo kale ka soo bara kaceen dadkan iyagoo beerahoodii iyo xoolahoodii fasho oo barwaaqaysamaynsa soo bixine sida caadigaa bulshada dunida markay baahato ama gobollada dalka wax ka dhacaan caasimadday gaarsiiyay dhahaan kii baahan caasimaddu soo aadaa kii dagaal dareema caasimaddu soo aadaa kii ammaan darro dareema caasimaddu soo aadaa kii muxuu ahaayey dagaal abaar dareema caasimaddu soo aadaa haddaba howlahaanoo isku dardarsamay dalkan ayaa dadkan meesha keentay dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan leehay walaalayaalow sidaan inama qabatee waa ka dadkeennii sharafta lahay inaan dagaalka iyo dhibta intaan ka baxno waxna baranno deeraheelana falanno haddaba dawladda soomaaliya waxaan leeyahay hay-adaha gaarka u xil saaran arrimahan barakacayaasha sida hay-adda qaxootiga qaranka iyo hay-adda musiibooyinka maaraynta musiibooyinka ee sadma labadaba waxaan leeyahay il gaara ku fiiriya dadkan barakacayaasha ah ee degmada kaxda deggan gobolka banaadir uu guddoomiyaha ugu horreeya intuu qaban kara waa qabta intuu dadaali kara waa dadaale dadka shacabka hee degganna intay dadaali kareen waa dagaaleen horjoogayaashu waa dadaaleen waxaan kaloo baaq u diraa hay-adihii caawin jiray waxaan leeyahay dadkan hala caawiyo maanta maalinay ka baahi badan yihiin male bishii la soo dhaafay sebtembar dadku si xawli u yimaadeen dad tiro badanaa imaaday oo aad oo ilmo yaryar wataa oo baahan hooye hadda meeshaan ka hadlaysay oo kale waxay ka soo bara kacday jilib kuwana waxay ka soo bara kaceen jalalaqsi oo hiiraana haddaba dadkaasoo dhan ee soomaaliyeed waxaan leeyahay hala caawiyo dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay keenna tabarta yar haddaan haddaan garab istaagno waan guulaysanaynaa keenna tabarta yarra aan caawinno